الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحديث السابع والتسعون بعد المئتين حديث كان سقاشا يتضبي لما بقل كقدل رواه البخاري ومسلم بخاري مسلم كوريا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال عبد الله بن عباس وهو يريه low anna annaasa dadka qaduu hadday ka laabi lahaayeen qaduu macnaheedu waa naqasu hadday ka nuqsaami lahaayeen oo ka yaray lahaayeen low anna annaasa dadka qaduu hadday ka laabi lahaayeen oo ka yaray lahaayeen min athuluthi thuluth ilarubuci ila rubuci rubucna ay u laabi lahaayeen jawaabkii lowdaa maxduufa lakaana xasanan waa wanaagsanaa lahaa arrinkaas maxaa yeelay fa ina rasuulallaahi rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi athuluhu wathuluhu kaiir athuluhu jaa-is wey waa bannaan yahay wathuluhu thuluhkuna kahiiru waa badan yahay waa xadiiskii xalay aan darsigeenna ku soo qaadanno ugu dambeeyey marka nabiga sala allahu calayhi wasalam sacd ibn abi waqaas markuu weydiiyey waxa u bannaan wuxuu yidhi athuluhu wathuluhu kaiir oo macnaheedu yahay thuluth waa bannaan yahay waana badan yahay cabdullahi bni cabaas marka fahamkiisii qaaliga ahaa waa saxaabigii nabigu ugu duceeyey sala allahu calay wasalam inuu qur-aanka ta'wiilkiisa fahamsiiyo wuxuu ku yidhi xadiiska waxaa laga fahmaya thuluthku waa bannaan yahay laakiin in laga yareeyo hoos looga dego a feecan saasaa feecan a xadiiska laga fahmaa sidaasu cabdullahi bni cabaas leey waana sidaas weeye kitaabuulfaraa'idi ahadaa midkaanu kitaabuulfaraa'id waa faradyaalka kitaabkoodii faraa'id waa jamcu fariida fariidada waxaa loola jeedaa qadarka ilaah subxaanah wa tacaala kitaabkiisa ku sheegay dhaxalka oo uu yidhi intaas qofkaas ha la siiyo sida maalkoo dhan intaas saddex loo qaybiya laba meelood huluhaan ilahay kitaabkiisa waa ku sheegay maalkoo dhan saddexa loo qaybiyo laba meelood ha la siiyo dadkaas sida ulu maalka saddexa loo qaybiyo hal meelo ha la siiyo ilaahay kitaabkiisa ku sheegay sida sudus maalka lixa loo qaybiyo meel ha la siiyo sida nis maalka hala kala baro bar ha la siiyo sida ruuc maalka afar ha loo qaybiyo meel ha la siiyo sida umun maalka sideed ha loo qaybiyo meel ha la siiyo kuwaas ilaahay kitaabkiisa ku sheegay kuwaasaa la yidhaha faraaid faraaid waa kuwaas faradyaal kuwaas ilaahay kitaabkiisa ku sheego lixda ah lixdaas qaybood waa nasiibyaal marka kuwaasaa la jamci markaasaa la yidhi faraaid kitaabuulfaraa'idi haadaa maxallu wuxuu ka hadlayaa faradyaalka ilaahay kitaabkiisa ku sheegay oo ilaah yidhi intaas qofkaa la siiyo lagama yaray karo lagamana badi karo waa dhaxalkii weeye dhaxalkii weeye alxadiidu haamin wa tiscuun bacda almi'atayn xadiiskaa sagaashan iyo sideedee laba boqol ka gadaal rawaahu lbukhaariyu wa muslimu can cabdillaahi bni cabaas bukhaariya muslim waxay ka wariyeen cabdillaahi bni cabaas radia allahu canhuma isaga iyo aabiis ba ilaahay raadiha ka noqdee can inabiyi nabiga waay wuxuu ka wariyey sala allahu calayh wasalama qaala nabigu inuu yidhi alxiquu haleeshiiya alfaraa'ida faradyaalka biahliha dadka ehelka u ah oo iska leh macnaheedu waxay tahay dhaxalka markaad wax dhaxlaydaan dadka wax dhaxlaa labaa loo qaybiyaa ahlulfarad iyo casabo ahlulfarad waxaa la yidhaha waa dadka ilaahay qur-aankiisa ku sheegay qadarka la siina oo ilaah uu yidhi qofkaas qadarkaas hala siiyo sida maalan ninka xaaskiisa haddii ninka ilmo dhalay maalkii inta sideed loo qaybiyo meel ha la siiyo haddaan ninku wax ilmaa oo u dhalay oo dhaxlaya aysan jirinna ta maalka afar loo qaybiyo meel ha la siiyo sida ninka haddii xaaskiisu dhimato wax ilmaah oo ka farcamay oo dhaxlaya haddaysan jirin ninka maalka inta la kala barobar ha la siiyo haddii ilmo ka farcmay zawjadaas oo dhaxlayaa jiraanna inta afar loo qaybiyo meel ha la siiyo ilaahay sida maydkii hadduu hal gabara dhalay oo ilmo kaluu dhalay oo dhaxlaya aysan jirin maalka ha la kala baro bar ha la siiyo haddii laba gabdhood ay yihiin oo uu dhalay oo dhaxlayo wax kaloo la dhashay jirin oo ninkaasu dhalayna ama hooyadaasu dhashayna maydku ama ninhaada ama hooyahaada maalka inta saddex loo qaybiya laba meelood ha la siiyo haddii labadii waalid dhaxlayaan maydka labadii dhaleen oo aabbiyo hooyo ahaa maydka caruur ma dhalin walaalna ma leh maalka saddex loo qaybiyo hooyada meel ha la siiyo aabbana laba ha la siiyo hadduu caruur dhalayna hooyana sudus ha la siiyo te lix loo qaybiyo maalka meel ha la siiyo hooyo aabbana meel ha la siiyo sudus mayd aan wax uu dhalayoo dhaxlaan la arag wixii dhalayoo rag ahaana aan la arag walaal la dhasho ku hooya hadduu jiro rag iyo dumar midku raba ha ahaadee maalka lixa loo qaybiya meel ha la siiyo hadday walaaluhu hal ka badan yihiin ku hooyadaana maalka saddex loo qaybiyo meel ha la siiyo faradyaalku waa kuwaas waa kuwaas ilaahay kitaabkiisa ku sheegay marka nabigu wuxuu yidhi sala allahu calay waslm marka wax la dhaxlaa dadka laba loo qaybiyo dad waxaa la yidhi ahlulfarad waa dadkaas ilaahay yidhi qadarkaasay leeyihiin ha la siiyo dadna waxaa la idhaha casabo dadkaas markay wax qaataan waxa soo hara ay leeyihiin hadday rag iyo dumar yihiin waxay u qaybsanayaan lidakari milu xadil unfaye waxaa weeyaan intii laba gabdhood qaadataa halkii nin la siina haddii ay haddee gabdho kale yihiinna waa qaadana waa ekaysanay hadday rag kale yihiin waa ekaysanay marka casabaa la yidhaha ayaga wixii soo haraa la siiya marka laakiin dhaxal wuxuu ka bilowdaa casaba dadka iyo ahlufarad ah loo qaybiyaa dadka dhaxal kale ahlufarad waa dadka qur-aanka alla ku sheego alla yidhi intaasa la siiya qadarkoodaa la siiya casabaa soo hartay marka ahlufarad waxooda la tagaan ayaa hadday rag iyo dumar ka kooban yihiin lidakari mitl xadil unsayin u qaybsada oo gabadha waxaa la siiya ninku intuu qaato barkiisa nin walba waxaa la siiya laba gabdhood intay qaato hadday rag kale yihiinna waa ekaysanaya hadday gabdho kale yihiin waa ekaysanaya hadduu hal qof yahay waa wada qaadana casabaa la yidhi alxiquu haleeshiiye alfaraa'ida faradyaalka biahliha dadka ehelka oo iska leh faradyaalka ilaah uu kitaabkiisa ku sheegay horta dadka iska laha faraha ka saara marka dhaxal wax la dhaxla famaa baqiya waxa hara fa huwa kaasu liwlaa rajulin ninka ugu dhow ayuu u sugnaaday ninkaasoo dakarin lab ah casabada mar waxay wax ku dhaxlaan rag iyo dumar marna waxay wax ku dhaxlayaan dumar kaliya oo casabo noqona marna waxay noqonayaan rag kaliya saddexdaasay noqdaan casabooda casabo waxaa ugu horeeya caruurta maydku dhalay hadday rag iyo dumar yihiin ama dumar kaliya yihiin waxaan rabaa hadday rag iyo dumar yihiin ama rag kaliya yihiin hadday marka casabaydi noqdaan maydku caruurtuu dhalay hadday rag iyo dumar yihiin waa wada dhaxlayaan ragga kaliya la siima waxayna u qaybsanayaan lidakari milu xadil uhaye oo nin walba waxaa la siinaa laba gabdhood intay qaadato ayaa la siina casabada ku xirtaa waa aabbe aabbe asaga waa waa wada qaataa cid la simano wax la qaybsataa ma jiro duu casaba noqdo casabada ku xirtaa waa maydka walaalaha ku aabbiyo hooya rag iyo dumar hadday yihiin waa wada qaybsanayaan ee ragga kaliyu ma leh lidakari milu xadil uhayayn u qaybsanayaan ninkii waxaa la siina laba gabdhood inta la siiyo hadday yihiin casabadu walaalo maydka ku aabbe ah oon ku hooyo ahayn rag iyo dumar hadday yihin waa wada qaybsanaya waxay u qaybsanayaan lidakari milu xadi unhayeyn ninkii wuxuu qaadanaa laba gabdhood intay qaadato halkaasay gabdhuhu ku harayaan hadday casabadu noqdaan meydka walaalkiis ku aabbiyo hooyaa carruuruu dhalay fa huwa liowlaa rajulin dee kenin markaasay bilaabanay niman wiilasha kaliyaha iska dhig gabdhuhu lamada hadday noqdaan casabadu meydka walaalkiis ku aabbaa carruuruu dhalay wiilasha kaliyaha iska dhig hadday casabadu noqdaan meydka adeerkiis ku aabbiyo hooya aabbihiis casabada wiilasha kaliyaha iskale ee dumarku lama laha hadday casabadu noqdaan ibnulcam meydka adeerkiis ayaa dhalay ama ku aabbiyo hooya ama ku aabba wiilasha iskale fa huwa liowlaa rajulin dakarin marka fa huwa liowlaa rajulin dakarin waa markay casabadu noqdaan meydka walaalkiis ku aabbiyo hooyaa carruurtuu dhalay iyo meydka walaalkiis ku aabbaa carruurtuu dhalay iyo camkii meydka carruurtuu dhalay oo ku aabbiyo hooyaha iyo kii ku aabba ahaa iyo meydka ibnulcamkiis carruurtuu dhalay markaas weeye marka ay raggu la kale noqonayo laakiin meydka mar waxaa dhacda casabadu ay noqoydo dumar kaliya oo waa maxay meydkii gabaru dhalayaa joogta waxaa kaloo jooga gabdho meydka ku aabbiyo hooya iyo wiilal ku aabba gabdhaha ku aabbiyo hooyaa aa casaba noqda markaas marka gabadha meydku dhalay niskeeda la siiyo niska kale waxaa qaadaa gabdhaha ku hooyada kuna aabbaha ah wiilashii ku aabbaha waa qadahay markaas waa qadahay marka markaad waa inaad ogaato fa huwa liowlaa rajuli dekerin halkay ka bilaabaneen ibnulakh shaqiiqa ibnulakh liabin ibn اcam lshaqiiq ibn اlcam liabin iyo halkaas waa ibn اlakh shaqiiqa ibn اlakh liabin iyo cam shaqiiqa iyo cam liabin ibnu cam shaqiiqa ibnu cam liabin halkaasay ka bilaabaan wa fii riwaayati waxaa ku sugnaa riwaayadan muslima la gaara bukhaari ma warin inuu caddeeya ficneed musanifka wa fii riwaayati waxaa ku sugan iqsimuu qaybiya almaala maalka bayna ahli lfaraa'idi faradyaalka dadka u heelkaa dhexdooda u qaybiya dadka faradyaalka kale u qaybiya maalka calaa kitaabilaahi ugu qaybiya kitaabka alleh macnaha sida ilaahay kitaabkiisa ku sheegay ugu qaybiya wy calaa kitaabillaahi ugu qaybiya famaa tarakat ilfaraa'idu faradyaalku wixii ay soo reebaan ay ka tagaan marka qof walba intii alla sheegay la siiyo xoolaha soo hara xoolaha soo hara famaa tarakat ilfaraa'idu faradyaalku wixii ay ka tagaan fa huwa kaasu liowlaa rajulin ay liaqrabi rajulin ninka ugu dhow ayuu u sugnaaday rajulkooda karin lab ah oo aan gabar ahayn marka haddee nin kaliyu qaadaa waa sheegay gabar kaliya markay qaadaydana waa sheegna iyaga alxadiiu taasi wa tiscuuna bacda almiatayn xadiiska sagaashan iyo sagaaliyo laba boqol ka gadal rawaahu lbukhaariyu wa muslimuun can usaamata bni zaydin bukhaari muslimaa ka wariyeen usaamata bna zayd xibu rasuulilaahi ibnu xibi rasuulilaah rasuulku aada u jeclaa aabbihiisna aada u jeclaa usaama ibnu zayd ibni sharaaxiil alkelbi mawla rasuulilah rasuulkaa xoreeyey sala allahu calay wasalam hooyadiis umu aymanna waa midii rasuulka xanaanayday sala allahu calay wasalam jacaylkani uu jecel yahay rasuulku usaama ibnu zayd maruu amiir uga dhigay ciidan abubakar iyo cumar ibnu khadaab ku jiraan abubakar iyo cumar ibnu khadaab ciidan ay ku jiraana margu amiir uga dhigay oo ihahda amiirka ka aad uu qiimo badan u lahaa aaduu rasuulku u jeclaa sala allahu calayh wasalam can usaamata bni zaydin radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi usaama qultu waxaan idhi yaa rasuulalahi rasuulka ilaahayow hadalkaas marka uu leeyahay waa sanadii sideedaad oo hijriyada fatxulmaka markuu dhici rabo beriyoo kalea la furan rabaa mako markuu rasuulku gelaayey sala allahu alay slm magaalada maka waa markaas markuu su-aashaan weydiiyey maahan xajatulwadaac kamaa qiila sida dadka gabal yidhaahdeen waa sanadii sideedaad ee hijriyada markii maka la furanayay qultu waxaan idhi yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahayo atanzilu ma degaydaa hadan berri fii daarika gurigaagii bimakata maka ku sugnaa gurigaagii ma degaydaa bimaka xaalu ku sugnaa fa qaala nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam wahal taraka lanaa oo miyuu nooga tegey caqiilun caqiil ibnu abi aalib min rabaacin wax guriya a miyuu nooga tegey rabaac waa jamcu rabcin rabciguna waa guriga waa mansilka gurigan uu leeyahay usaama rasuulka ilaahay ou berri ma degaydaa gurigaagii guriga nabigu milki uma lahayn sala allahu calay wasalam ee waa gurigii uu ku noolaa oo uu ku koray guriga waxaa iska lahaa nabiga adeerkiisa abu aalib nabiga sala allahu calay wasalam markii awowgiis cabdulmualib uu dhintay waxaa kafaalo qaaday adeerkiis abu aalib gurigii uu ku koray wey marka idaafada loo idaafayna waa lisukna laa lilmilki ee nabigu guriga ma lahayn sala allahu calay wasalam markii hore guriga waxaa iska lahaa cabdulmualib oo nebiga awowgiis caruurtii cabdulmualib waxaa ugu weynaa abuaalib markii cabdilmualib uu dhintay milkigii sidii jaahiligu ahaa ninka u weynaa ku wareegi jiray saas ahayd waqtigii jaahiliga isagaa ku wareegay oo milkiyey markuu milkiyey abudaalib afar wiilu dhalo waa daalib oo u weyn iyo caqiil iyo jacfar iyo cali afartaasuu dhalo laba horay ka islaameen waa cali iyo jacfare labana markii hore ma islaamin waabu waa ninka la yidhaha daalib iyo caqiil ayagoo laba iyo laba la kala yahaa waxaa dhintay abudaalib labadii muslimkahay ma dhaxlin dhaxalka wax kuma leh ilaa aabbahood waa gaal ayaguna waa muslimiin gaal iyo muslimiinna isma dhaxlaan cali ibnu abi aalib iyo jacfar ibnu abi aalib dhaxalkii aabbahood saasay uga qadeen ilaa aabbahood waa gaal weliba caliya mayrayoo aasay dhaxalkana waxba kuma leh dhaxalka waxba kuma leh dhaxalkii oo dhan waxaa yeeshay daalib iyo caqiil labadoodu markay yeesheen daalib waxaa la waayey dagaalkii bedera lagu waayey dagaalkaasaa lagu waayey isagoo muslim ahayn aa dad u dambayday meeluu ka baxay lama yaqaan dagaalkaasaa lagu dhex waayey caqiilaa soo horo gaalaho asagoo walaalkiisi asagaa dhaxlay cali bn abi daalib wax kama dhaxlin walaalkiisa diinkaa dadka isku dhoweeya diinkaana kala geliy cali bn abi daalib iyo jacfar ibn abi daalib waxba kama dhaxlin walaalkood daalib caqiila marka guryihii o dhan iskugu wareegeen markaasuu xaraashtay dhammaan oo u galay maxaa yeelay dhammaan dadkii muslimiinta ahaa ee hijrooday guryahoodii in la dhaafsiiyo ah go-aanka galada oysan dib xaataa guryahaas ugu nacfin marka guryahaas waxaa wada xaraashtay caqiil caqiile kadib waa islaamay kadib caqiil waa islaamay asagu waa islaamay caqiiloo sulxulxudaybiya intaan la gelin islaam caqiil marka nabiga sala allahu calay wasalam markuu usaama weydiyo yidhi guriga aad ku noolaa jirtay guriga marka wax ugu nisbaynaa waa ku noolaashadii culimmada galuna waxay yidhahdeen maadaama awowgiis uu lahaa dhaxalku wax ku lahaa nabigu sala allahu calay wasalam laakiin qowlkaas hore xoog badan marka markuu weydiiyey usaami oo yidhi qultu waxaan yaa rasuul allah atanzilu ma degaydaa hadan berri fii daarika gurigaagii bimaka xaalu ku sugnaa fa qaala nabiga wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam wa hal taraka lanaa miyuu nooga tegay caqiilun caqiil ibnu abi aalib min rabaacin wax guriye ah uma qaala noogama tegin waa gatay guryihii dhammaan wuu xaraashtay markaas kadib uu qaacido guud sheegay nabigu sala allahu calay wasalam qaacido guud oo waa maxay laa yariu ma dhaxlo alkaafiru gaal almuslimu qof muslima walalmuslimu muslimna ma dhaxlo alkaafira gaal waa qaacido guud oo koob masaladan waxay ku caddayneen sababta keentay abu daalib dhaxalkiisii in caqiil iyo daalib qaataan oo ay ka qabaan cali bn abi daalib iyo jacfar marka culummada muslimiintu waa ku ijmaaceen qof gaala inuusan muslim dhexlayn haba isdhaleen waxay rabaan ha isku noqdeen ha isku dhexeen muslimkuna gaal dhaxlima waa sida jamaahiiru ahlcilmi mareen waa jira qaar ahlcilmi oo yidhahdeen muslim haddaad tahay waa inaad gaal ka dhaxasho maxaa yeele alislaamu yacluu walaa yuclaa calayh islaamku waa sarreeya laguma qabo marka asaga laakiin sidaas ma ahane sida sawaabka waa sidaa nabigu sheegay sala allahu alay slm jamaahiiru ahlicilmina ay mareen gaal iyo muslim isma dhaxlaan dad waxaa isku dhoweeye diinta hadday diinta ku kala tagaan dad waa kala tageen waxa ummadda isjeclaysiiya isku dhoweeya xuquuqda isku yaraan waa waa diinka waa diinka xadiidkan axkaam badan ayay culummada muslimiintu ka qaateen axkaamtaas waxaa ka mid ah guryaha maka ku yaalla qof waa milki karaa waa kiraysan karaa rahanuu dhigi karaa qof kaluu sii karaa waana la kala dhaxli karaa culummada gobolaa qabaan guryaha maka ku yaalla qofna ma milki karo lama kiray karo haa lama kiray karo qof milki karaa ma jiro qof milki karaa ma jiro guri maka ku yaalla culummada gobolaa mare waaba meeshii doodii adkeed ku dhex martay isxaaq ibnu raahuuya iyo imaamu shaafici waaba meeshii doodu ku dhex martay doodana waxaa ku dhigaya bayhaqi kitaabkiisa macrifatu sunan juuska sideedaad safxada laba boqol toban iyo laba sidaanayna u dhacday doodu wuxuu yidhi ibraahim ibnu muxamed alkuufi oo nin weyn oo a'imada muslimiinta ka mida ahaa waxaan arkayuu yidhi imaamu shaafici oo maka joogo dadka u fadwoonaya saasaa loo xajiyaa saasaa loo cumraystaa taas xajkaa ku bura taasna xajkaa ku ansaxa oo fadwo sii daynaya aan arkayuu yidhi axmed ibnu xambal iyo isxaaq ibnu raahweyne ay joogaan xajka aan arkayuu markaasaa axmed ibnu xambal wuxuu ku yidhi isxaaq yaa abaa yacquub tacaala uriika rajulan lam tara caynaaka mila kaala yidhi isxaaq ibnu raahwey isxaaq ibnu raahwey waa a'imada la garab dhigo oo la midka imaam axmed ibnu xambal oo marka khilaafka masaa'idka la soo guriya la yidhaha isxaaqna saasuu qabaa axmedna saasuu qabaa shaaficina saasuu qabaa waa a'imada halkaas gaaray mujtahidiinta mutlaqa ah markaasuu yidhi axmed ibnu xambal kaala is abaa yacquubow waa kunyadiis waxaan ku tusan weligaa labadaada indhodninaysa arag qof lamida oo la cilmi ah macnaha markaasuu isxaaq ku yidhi lam tara caynaya milo ma indhahaygaan isagoo kale arag weligood markaasuu yidhi nacam weligaa indhahaagu ninkaas nin lamida ma arag markaasuu yidhi haye nawad waa soo waday shaafici oo sii daynaya masaa'ilkii uu soo dul taagay markaasuu waa bal dhegayso waa ka baxa waa dhegaystay waa dhegaystay waa dhegaystay horu horu u dhaqaaqay isxaaq u dhowaaday meeshii uu fadhiyey ardadiisii qaaskaa shaafici la fadhiday bartiiyuu tegi markaasuu yidhi shaafici guryaha maka ku yaalla iiga war ma la kiray karaa markaasuu yidhi cindanaa jaa'is agteenna waa ka bannaan yihiin ninaa la yidhi ninaa masale hebla jawaabay masale hebla markaasuu yidhi ma afku iska layriyey mise daliilu sheegay qofku hadduusan daliil sheegin wax weyn maahu shaafici wuxuu yidhi cindanaa jaa'is qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam wahal taraka lanaa caqiilun min daar xadiiskaasa u daliilu caqiil ma wuxuu nooga tegay guri annaga xadiiskaasa u daliil huuyi isxaaq ibnu ibraahim wuxuu yidhi ma ii fasaxayda inaan hadlo war masalada kaala niqaasho idabta u fiirso dood iskama bilaabin iyo qajijac ma ii ogoshayo inaan hadlo war masalada kaala hadlo fasax ma ii siina waa laba imaamoo siman haddana si uu ixtiraama u fiirso markaasuu yidhi nacam takallam hadal markaasuu yidhi isxaaq isna sheekayma u fiirso xadaanaa yasiid ibnu ibraahim can hishaam can alxasan albasriy annahu lam yakun yaraa daalika sanadun tatixay oo ku geeyey taabici markaasuu imaamkaasu ma aaminsanayn in waxa weeyaan guryaha maka la keliy karo markaasuu sanad kale taxay wa akhbaranaa abu nucaym wa kayruhu can sufyaan can mansuur can ibraahim ibraahim naqaaci annahu lam yakun yaraa daalik ma aaminsanayn imaamkaasu markaasuu haddana sanad kale taxay markaasuu yidhi caddaana ma aaminsanayn daawus ma aaminsanayn saas u tiri muxuu keenay shaafici markii la yidhi daliil keen xadiisu keenay isxaaq ibnu raahweyne muxuu keenay afar oo nin taabiciya warkiisa soo maa shaafici wuxuu yidhi dadkii qina isxaaq uu yidhi ninkan waa kuma markaasay yidhaahdeen waa isxaaq ibnu ibraahim alxandali ibnu raahuya alkhurasaani markaasuu yidhi anta aladii yazcumu ahlu khuraasaan annaka faqiihu ma adigaa ninka reer khuraasaan ay sheegaan inuu inaad tahay faqiihoodii reer khuraasaan hadde faqiih ugu dambeeye wa isxaaq muslimiinta kale marka waa laysmaqlaa hadde imaamkaas waa imaam mashhuur ah ma adigaanu waxa ay leeyihiin waa faqiiha iyaga uu yidhi markaasuu yidhi saasay sheegayeen dadku saasay lahaayeen inaan faqiihoodii ah waa igu tilmaamayeen shaafici wuxuu yidhi ma axwajanii an yakuuna kayruka fii mawdicika fakuntu aamuru bicarki udunay alla maanta maxaan u baahnaa lahaa inuusan adiga ahaa lahayn ninka masaladan keena ninka inta la yidhi daliil keen warka taabici ii keenay igu fiicnaa laheebaa inuu nin kale noqdo aan amri indhagaha laga maroojiye duu nin kale ahaana waaan dhihi laha labada dhegood qabtay maroojiye laakiin haddee imaamu weyno magace ma dhihi karo dhagaha laga maroojiye u fiirsada marka shaafici wuxuu ku haysto fahma madhabka shaafici rasuulkaa yidhi inta la yidhaahdo ma lasoo garab dhigi karaa imaam kale maya meeshuu ku haysta sa waxaa daliilkaahu waa nabiga yidhi alla yidhi iyo ijmaac midnana ma keeni shaafici nabigaa yidhiu keena asna wuxuu keenay xasan basriyaa yidhi waxaa yidhi caddaa waxaa yidhi waxaa yidhi a'ima wuxuu tihi taabiciyaal shaafici wuxuu yidhi ana aquulu qaala rasuulu lahi sala allahu calay wasalam wa anta taquulu caddaa wa daawuus walxasan u fiirso haaulaahi laa yaruuna aada leedahay wahal liaxadin maca rasuulilahi sala allahu calay waslam xujatu qof rasuulka ilaahay xujo lasoo garab dhigaa miyaa jiri miyuu jiraa shaafici wuxuu yidhi dhegayso aayadahan kale daliil kalaan kuu hayaa adu haddaad war shaafici haydee war oo aad taabici haydee aayad qur-aanan haddana kuu hayaa للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وفرسوا مهاج... فقراء المهاجرين oo laga soo bixiyo gaaladu markay maka ka soo ceyliyeen ka soo bixiyeen guryahoodii yaa guryihii loo idaafeeyey muhaajiriintii soo maaha wuxuu yidhi fanasaba diyaara ila almaalikiina ow ilaa kayri lmaalikiina guryahana waxaa ilaahay u nisbeeyu uhi dad iska leh oo milki u leh mase dadaan lahayn isxaaqow qaala isxaaq ila almaalikiina dad iska laha ilaahay u idaafeeyey qaala isxaaq ila almaalikiina markaasuu shaafici yidhi qowlullaahi caza wajalla asdaqu lqaa'iliin de hadalka alla hadallada run badan waqad rasu waqad qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam waxaa kaloo rasuulku yidhi maalintii maka la furanaayey man dakhala daara abi sufyaan abi sufyaan gurigiisa daarta yaa loo nisbeeyey abi sufyaan man dakhala daara abi sufyaan fa huwa aamin qofkii guriga abi sufyaan gala waa aamin nabigaa yidhi salى اllahu calayh wasalam nasaba daara ilaa maalikin ow ilaa kayri maalikin nabigu nin iskale daarta mi u nisbeeyo mase ninaan lahayn qaala isxaaq ilaa maalikin nin iskaleho u nisbeeye muran maaha waa cilmi kala qaadasho wad ta aamusa dhihi maaha dadka maanta muranka u dhashay wad uu ku leeyay wad ma rabe waa masaxa mase sax maa taas moogta dad oo maaha qof diindoona maaha subxaan allah faqaalo shaaficiyi wuxuu yidhi fiiri adilada isdaba taalla waqad ishtaraa cumar bnu lkhadaab daara alxajaamiin fa askanahaa cumar ibnu khadaab daarti daaru lxajaamiin la dhihi jiray asagaa gatay asagaa gatay sow kama anaan habeen ma la gadi karaa calaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaa'i raashidiin markaas haddana tiri intaasoo saxaabiya wax gadatay markaasuu yidhi fiiri isxaaq weli ma harin wuxuu yidhi isxaaq iqra' alaaya aayaddan bal shaaficiya u akri sawaa'an alcaakifu fiihi walbaadi waxaa u siman maka qofka ku negi iyo kamigimid baadiyaha ka yimi waa siman yihi aayaddan fiiri shaafici wuxuu ku yidhi iqra awal alaaya waxa loo siman yahay aan fahamnay aayadda hore ka soo akri dabada ha ka qaban waxa loo siman yahay aan fahamnay soo bilow aayadda والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد والمسجد كواحد لو سوي يقول الله اه واحد لو سوي هذا هرك صاحب اه ماشي انا كقبن ساسو كير الشافعي سو ما جدي مركز وحر الشافعي ولو كان هذا كما تزعم حدي ارنكو نقولها سيده شيغي ها او ما كدم اي مسجد تحي لا يجوز أن نشد فيها الضال بعضنا كيروا هنا ما كما بناناتين ولا ننحر فيها البدو حول هديك إن لقو قلانا ما بناناتين ده مسجد وضطان إلا مسجد حول ما يلقو دحكلا ما حولا لقيروا هي بعضية هذا مسجد كلا وضا مدتهاي حولا لقو ما قلان مكو ناس لقو ما قلي كرالا بيه ديقنا لقو ما ضادي كرا سو ما تشيدين مركز وصاص مركز يقول ولا ننثر فيها الأوراق حولا لما سوق الشيء سوا كنت بيقولنا هيا مساجد ولكن هذا في المسجد خاص هايضا مسجد كي قاركت فسكت إسحاق وأمس سندي وأمس ولم يتكلم فسكت عنه شافعي شافعين وكأمس خلاص ساسا المدوي مثلا سو ماتشي شافعي مركا كاسو هاي شافعي وهو هنكو يري أحمد بن حنبل مسألة كستا والدليل أنا قرأك شافعي قول كيسان قرأك مجتهد مطلق وراءها إمام, إمام أحمد فيري دليل هدين لا أركو خلاص هدي ورق واحد ما شافعيا بأقول واحد دليل وحي الله لا يطف القرى آه شافعي الدليل كسدو إلى عليه جري لما أرك قفه إلى عليه آه أبو يرى معناها من الجيدة والله لا آه ما سيدي سوى كلام لكن أبو يرى وحير أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل له أن يدعى لقول أحد muslimiinto dhan waxay ku ijmaaceen qofka hadday sunno nabi u caddaato xalaal uma aha inuu ka tago oo uu yidhaahdo shiiqaygaa khilaafsanaa madhabkeyga ma xalaal waa xaaraan ma bannaano qof qowlkiisa looga tago haddana hadalkiisa waad arkeyda dariiqaasu mari marka aima fara ku tirisaa sidaas ahaa isaga iyo axmed bin xambal iyo taasay ahaayeen laakiin xagga masaa'ilka fahamkooda shaafici maal kuma lahayn axmedna axaadiista xifdigooda maalkuma laha waa kala duunaayeen saas darteed axmed wuxuu dhihi jiray maba aanaan fahmin sida masaa'ilka looga qaato kitaabka iyo sunnada ilaa aan shaafici la fadhiisanay caamka khaaska mulaqa muqayadka naasik mansuuq asagan ka baranay u dhihi jiray shaaficina wuxuu dhihi jiray axmedow xadiis abaa iiga aqoon badane xadiis nabi markaad aragto isoo gaarsiin aan diin ka dhigto raaci ayma saas isku wada ilaalina hal wadana ku wada socday ahay الحديث الثلاثون انقصة كلا ابن المرقم كا حديث كان مركو شرحي هذا عن كبح ربنا وقال يا مسلمين سنسبح لي الشيء وصار رأي الإمام الحارث ابن أسد المحاسبي aabihiisaa dhintay aabbihiisaa dhintay wuxuu ka dhaxlay toddobaatan kun oo dirham waa maal aan la suuray karin tirada waxaa la yidhi waa kana aabbaha xoolahaanu kaaga dhintay aabbihiisna muslimuu sheega jira xoolahaanu aabbaha kaaga dhintay qaado xaq uma lihiin inaan qaato mana ii bannaano aabbahay dadka qadarka ilaahay beniyu firqada mubtadicada oo qadariyada la yidhaho ka mid a muslim na gaal ma dhaxlo anuuna muslim ah macnaheedu waa maxay wuu gaalaysiiyey dadka qadarka ilaahay beeniyo waxa dhacaya alla hore u ogaa asagaana ilaahay qadaray waa saas diinta saxda dadka yidhaahda ilaahay waxa dhacaya horay kuma sii ogeyn waa gaalo waa gaalo ibnu khayraan oo shaaficiyada ka mida waxaan arkayuu yidhi asagoo ku dhegan aabbihiis dadkii iskugu soo arooreen oo leh bal ummi dalliqhaa fur hooyadee fa innaka calaa diinin wa hiya calaa diinin kayri adiga diinaad ku suganta hooyadayna diin kale ku suganta xalaal kuma ah ka asagoo ana arkay oo ku dhegan kuleetiga aabbihiis qadariyaa tahay ilaahay qadarkiisa beeniyey anaa indhaha saaray qadariyaa tahay firqadaas qadariyaho qadarka ilaahay beenidayaa tahay dalliqha fainaka calaa diini wahiya calaa diini ayri isku diin kuma sugnidin qadariyadu marka waa arrin khatar weliba hadday yidhahdaan waxyaalaha dhacaya ma ogeyn imaamu shaaficiyaa dhihi jiray khaasimu lqadari qadariyata bilcilmi fain aqaruu khusimuu wailaa kafaruu qadariyada waxaa tidhaahdaa waxyaalaha dhacaya intaysan dhicin alla ma oga hadday yidhahdaan alla waa ogaa madhabkoodi waa ka buro hadday yidhahdaan ma ogeyna gaalo inay yihiin caddaanay qof ilaahay jahli u nisbey marka wuu gaalaysiiya sa xadiidkan sharxiisu ku keenay ibnulmular taasuna waxay kutusayda qofka muslim sheegaayo gaal inuu iska noqon karo manarka gaba masaladaas ku baraarugo arag الحadيiث الحadيiث ثaلaaثمiئة xadiiثka saddex bqل rawaahu الbخaariيu ومسلم bukhaariya muslim ayaa ka wariyeen can cabdilaahi bni cumara radia allahu canhuma ana nabiga nabiga sala allahu calayh wasalam annaha waa reebay can bayci lwalaa walaha in la gado wahibati iyo qof in la siiyo walaha waa calaaqada iyo xidhiirka ka dhexeeya qofka wax xoreeyey iyo kii la xoreeyey oo aan dersigeenna xala ku soo qaadannay bariiro xoraynteedii masale darsigii ka horreeyey darsigii ka horreeyey aan ku soo qaadannay bariira caaisha markay lacagtii bixiday nabigu wuxuu yidhi alwalaau liman actan walaha waxaa iska leh qofkii wa xoreeyey qofkii wa xoreeyey marka walahaas haddaad qof xorayda maalan welihiisaad leedahay waxaa ka mid ah walahaas waxyaalahaad ku helayda haddii maalan gabar ay tahay qofkaad xorayda nikaax ay u baahato qof casabaa haddii la waayo qofkii xoreeyayaa weli u ah hadduu nin yahay hadduu gabar yahayna gabadhaas weligeeda u weli maalan waxaa ka mid ah qofkaas aada xorayday qof dhaxla haddii la waayo oo qaraabanimo ku dhaxla oo xoolihii qaata oo casaba aalfarad adiga aad ugu dhowaato dadkii maalan amase aalfarada la helo waxoodii qaateen casaba kale waa la waayey qofkii xoreeya casaba noqa asaga qaada xoolahaas marka calaaqayna ka dhaxayda calaaqadaas marka weeyo weligu calaaqadaas marka ma banaan inaad gabdo qofaad xorayday xaqaad ku leedaho la yidhaha alwalaa ma gadi karti qofkan ma dhigi karti kaala qofkan walahiisa adugu yeelo xoogaa isii wala lama gado qofna ma sii kartido ma dhigi karto qofkaas aan xoreeyey welihiisii adaan ku siiye marka lamana bixiyo lamana gado hadda nasabkaaga adiga aabbahaad ku abtirsataa nasabkaas ma la bixi kara qof ma la iska sii kara aabbahe anaa ku abtirsan jira xoogaaga iga siiso aad ku abtirsati ma dhici karto ma waa saas oo kale qofna lama sii karo qofna lagama gadan karo weligu waa saas nahaa waa reebay nabigu salى اlahu calayه wasalam can bayci اlwalaa walaha beeciisa iyo wahibatii in qof la siiyo bixintiisa labadaba waa reeb alxadiiث اlأwl bacda ثaلaثimiئة xadiiska ugu horeeya saddex boqol ka gadaal rawaahu الbukhaariyu wa muslimu bukhaariya muslimaa ka wariyeen can caisha radia allahu canha qaalad caaisha waxay tidhi kaanat fii bariira bariiro waxaa ku sugnaaday alaau sunanin saddex sunno sunnada xugunaa loola jeedaa xorayntii bariiro la xoreeyey saddex xugun oo waaweyn oo usuul ah ayaa ku sugan oo laga faa'iidaystay ibnulmulaqimku iclaamka wuxuu leeyahay xadiiska bariira duruuqdiisoo la jabciyo iyo in fiqi badan laga qaato xufaad badana u istaageen axkaam badanaana laga qaatay keligiisaana kutub laga alif keligiis aa kutub laga alif xadiiskan soo socda laakiin saddexdaan waa saddex xugun oo waaweyn waa saddexda ay leedahay waa ku sugan marka saddex sunno waxay ula jeedaa saddex xugun oo waaweyn caaisha waxay tidhi kaanat fii bariira ay fii cidqi bariira bariira xoraynteedii waxaa ku sugan alaau sunanin saddex sunno khuyirad waa la khiyaargeliyey calaa zawjiha zawjkeedii xiina cataqad markay xorowday bariiro markay xorowday nin addoona ayaa qabay oo magaciisa la yidhaha muqiis oo aad u jeclaa nabiga sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi markay xorowday khiyaaraad leedahay haddaad rabto ood raalli ku noqoto sidii nii ayaad iskugu xalaal tihiin oo aada islagula noolaanayda oo uu zawjkuugu noqona haddaadan raalli ku ahayna waa ka fasaqo kartaa waa ka fasaqday addhehe iridad ka bixi saasuuna kaaga furay markaasay tihi ma rabo markaasuu aad u jeclaa ka dababooyi jiro ilintu ka daada jirtay markaasaa nabigu yidhi sala allahu calay wasalam maa iskala noolaati markaasay tidhi ma amaraad isiinaydaa mase waa ergaad amar hadday tahay hadda khiyaar madihiyo waa yeela rasuulka amarkiisa lama diido sala allahu calay wasalam markaasuu maya ergaad maya kaas yeeli maayo mar haddaan khiyaar leehay kaas ha iga haro marka halkaas qurun weyn aa laga qaato oo ah gabar kastoo xorowda zawjkeediina uu addoon yahay khiyaar ayada waa iska fas oo ka fasaqa kara hadday rabtana waa la jooga waxaa kaloo halkaas laga qaatay gabadha xorta ah iyo ninka addoonka isku kuf maa isku kuf ma ah xagga guur marka la joogo masaa'ilkaasaa laga qaatay masalada kaleeto wa uhdiya waxaa loo soo hadiyeeyey lahaa bariiro laxman hili laxmun hilib dad ayaa hilib u soo hadiyeeyeen oo siiyeen fa dakala calaya waxaa ii soo galay rasuululaahi sala allahu calay wasalam caaisha waxay tidhi bariira markaa waxay saaxiib leeheed caaisha caaisha gurigeeday joogtay oy soo gashay markaasaa dad waxay soo siiyeen hilib ay bariiro soo siiyeen hilibkuna sadaquu ahaa hadiyad ba ha lagu magacaabee wawdiya waxaa loo soo hadiyeeyey lahaa barila laxmun hilib fa dakala calaya rasuululahi rasuulka allah ii soo galay sala allahu calayhi wasalam walxaal alburmatu dheridii cala naari dabka ay saaran tahay digsigii dabka uu saaranyao hilibkii lagu karinaayo waxa weya burmadu waa digsi oo dhagax ka samaysan dhagxaan ka samaysan markaa waa dheri wey kaas wey ayadoo dherigii dabka saaran iyo hilibkii lagu karinaa aa nabigu soo galay tihi sala allahu calay wasalam culammadu waxay yidhahdeen gabar ajnebi ninka kaa ninka gurigiisa waa soo geli kartaa biduuni idnihi haddii zawjadu u fasaxdo haddaa barida waa joogtaa markaas caaisha u fasaxday shardi waxaa inaan zawjku dhihin haw fasixi haddii zawjku uu diido ma soo geli karo laakiin haddaan zawjku diidin zawjadiina ay u fasaxdo waa soo geli kartaa fadakala calaya waxaa ii soo galay tiri caaisho rasuululaahi sala allahu calayh wasalam walxaal alburmatu dhalidii cala naari dabka ay saaran tahay fadacaa nabigu wuxuu u yeertay biacaamin cunto cunto hala ii keenu cunto hala ii keeno ninku markuu gurigaas yimaad cunto hallaysiyo inuu yidhahda dhibaato male fa utiya waxaa loo keeno loola yimid bikhubsin muufe ama kimis iyo wa udmin iidaan oo min udmi lbeyti guriga iidaankii lagu yiqiin ka mid a waxaa loo keenay xoogaa kimis ah ama muufaah iyo muufahaas wixii lagu cuni jiroo guriga horay looga cuni jiray oo caad gurigan loo yiqiin in wax lagu cuno lagu daarto hilibaana karsamaaya nabiguna waa arkay sal اlahu alay slam hilibka karsama zawjka iyo zawjada ninka iyo xaaskiisa dad quluubtoodu isku furan tahay si qalbi furan u wada hadla oo inay yihiin dad kala xirxiran oon wax isweydii karin inay yihiin saxma nabiga salى اlahu alay wasalam markii loo keenay khubsigii iyo wixii hore lagu cuni jiray hilibna meesha ka karayo ma iska aamusane wuxuu yidhi mar dhoweed waaad waxaan moodaynaa hilib ah marka taas waa bannaanta wax dhibu kuma jir culammadu waxay dhahen waxaba laga qaadanaa wixii guriga ku soo kordha oo ninku arko inuu su-aal ka weydiiyo marka fa qaala nabigu wuxuu yidhi alam ara oo miyaanan arag alburmata dheridii cala naari dabka xaalo ay ku suran ku sugan tahay fiihaa dhexdeeda xaalu ku jiro laxmi hilib mar dhoweed miyaanan arag digsigiioo hilib ku jiro dabka saaran qaaluu waxay yidhaahdeen balaa inaadan arag iska daa waad aragtay yaa rasuul allah rasuulka ilaahay sala allahu calay wasalam daalika hilibka aad aragtay laxmun waa hilib hilibkoo tusudiqa lagu sadaqaystay bi hilibka calaa bariira marka fiir inuu sadaqa ah hilib bariiro lagu soo sadaqaystayuu ahaa fakarihnaa waxaan nacnay an nucimaka inaan ku quudinoon ku siino minhu hilibka wax ka mid ah ilaa nabiga sadaqadu waa ka xaaraan nabiga sadaqadu waa ka xaaraan waxaa lagu soo sadaqaystay bariira inaan marka ku siino xoogaa waa ka cabsanno waa dhibsanno marka halkaas waxaad ogaataa laba masala laga qaata kow nabiga sadaqadu xaaraamay ka aheyd sala allahu calay wasalam sadaqadu xaaraamay ka aheyd labo haddii guriga wax ku soo kordhaan zawjada waxaa laga rabaa zawjka inay u sheegtay tiraa sidaas waxahay cunto saasaa nala siiyey wax saasaa guriga yimid si sharcigii ila mas-uul ah ilaahay ka dhigay wixii xalaalaya waxa xaaraam si loo kala ogaado khalaas saasay u sheegtay ee wax walba afka aan la iskaga gelin dadka faqaala nabigu wuxuu yidhi huwa hilibku calayhaa bariiro sadaqatunu ku yahay oo waa lagu sadaqaystay wa huwa hilibku minhaa bariiro xaggeeda xaalu ka ahaaday lanaa annaga hadiyatunu nooy haddii bariiro lagu sadaqaystay oo annaga ay noo keentay annaga hadiyu nooyi nabigana hadiyadu waa u xalaal halkaasna xugun weynaa laga qaatay oo waa maxay wuxuu yahay xugunkaasu ha qof haddii hadiyad loo siiyo haddii sadaqa loo siiyo oo qofkii sadaqada la siiyey dadkii sadaqadu ka xaaraanteed uu u hadiyeeyo waa u xalaal waxaa kaloo laga qaatay qof faqiir ah qof qaniya wax waa u hadiyey kara waana inuu aqbalo qofka qaniga adoo qani aadii qof faqiiru hadiyadku siiyo waa inaad aqbasho hadda gabadha bariiraah aa lagu sadaqaystay waa hadiyey nabiga iyo ehelkiisa u hadiyey marka waa inaad aqbasho taasuna waa sunnadii labaad in haddii qof wax lagu sadaqaysto hadduu u hadiyeeyo dad sadaqadu ka xaaraan tahay ay xalaal u noqonaydo oo iyaga hadiyad ay u noqonaydo masaladii saddexaad waa tan wa qaala nebigu wuxuu yidhi sala allahu calay wasalam fiihaa bariira inamaa wax kale maahan alwalaau waluhu liman qof u sugnaaday actaqa la xoreey waa masaladii hore masalada kale walaha waxaa yeesha qofkii wa xoreeyey qofkaas ayaa yeesha qofkaas ayaa yeesha kitaabu nikaax adaa midkaanu kitaabu nikaaxi waa nikaaxa kitaabkii ka hadlayay nikaaxa xaqiiq ahaan waa caqdiga xidhidda wey waana lagu iطlaaqaa galmooshada qur-aanka aayaadka ku soo arooro lafdiga nikaax ku jiro dhammaan waxaa loola jeedaa xidhiddii caqdigiyaa loola jeedaa marka laga reebo hal aayada aayadda sheegayda nin hadduu xaaskiisa saddex dalqadood ku furo oo dalqadii ugu dambeyda ee dal ka dhammaato xalaal uma ahan ilaa shan shay gabadhaasu soo marto shan shay ilaa ay soo marto ninkaas kuma soo laaban karto asaga waa inay ka ciddo tirsataa ciddadaasu waa inay dhammaataa nin kalena waa inay guursataa guur aan beenbeen ahayn ee run ah haa nin dhaqan ka raba rati la soo caariyaystay lama rabo nin guur ka rabo oon cidna kuleeshin asagu gurdoon ah waa inay guursataa weligeedina ku nikaaxiyaan gabaru isma bixi kartee waa labo waa inuu u galmoodaa waa inuu u galmoodaa ee hadduu inta lagu nikaaxiyo uu furo xalaal noqoma ninkii hore markuu u galmoodo kadib waa inuu furaa ama ka dhinta iskiis u nacay ama waa ka dhinta ama waxa weeyaan haddee waxaa dhici karta ayada dadkeedu inay wax wadato ninka ogeyna unta dhibtayuu iska fur aduu calaa kulli xaal waa inuu furaa awal nin guurdoonan uu ah waa inuu furaa waa inay asagii haddana ciddo ka tirsanta shantaas kadibay xalaal u tahay shantaas kadib ninkii hore ka ciddo tirsan ciddadiinu dhammaan waa zino guur maaha hadday guur gasho nin guur ka rabay guursan ninkiyaa u galmoon waa fura ama waa ka dhimaa haddana asagii ay ka ciddo tirsee shantaas kadib ay xalaal u tahay ninkii hore aayaddaas ilaah yidhi falaa taxilu lahu min bacdu xataa tankixa zawjan kayrahu xataa tankixa nikaaxaas aayaddaasu sheegtay caqdigii kaliya maahane galmoosho waa inay la socotaa halkaas aayadaa galmoosho ah oo sunnada nabiga caddayday oo nabiga sala allahu calay wasalam gabar inta nin saddex dalqo ku furay oo dalqadihii ka dhammaadeen nin kala guursatay ninkii saluugtay ee doonayda ninkii hore inay ku laabato ay tidhi ninkaas saddex dalqu igu furay waa iga dhammaa waa ka dhammaatay ninkaas kalaan guursaday ninkiina waxba ma hayo marka nabigu wuxuu yidhi ma ninkii hore inaad ku laabataad rabtaa laa kuma laaba kartid xataa taduuqii cusaylatahu wayaduuqa cusaylataki ilaa uu malab yarowgaaga dhadhamiyo asna adiguna aada malabkiisa dhadhamido maya marka galmooshow aayaddaas maahan inta kale qur-aanka nikaaxa ku soo arooray caqdiya sheegay waa nikaax ka labada macno waa loo adeegsana alxadiidu thaani bacda alaaثimia xadiiska laba iyo saddex boqol ka gadaal rawaahu lbukhaariyu wa muslimu can cabdilaahi bni mascuudin radia allahu canh bukhaariya muslimaa ka wariyeen can cabdillaahi bni mascuud qaala cabdullahi bni mascuud wuxuu yidhi qaala lanaa rasuulullah rasuulka allah nagu yidhi sala allahu calayhi wasalam yaa macshara shabaab dhallinyarada kulankeediio macsharka waxaa la yidhaah koox oo sifa ka dhaxaydo macsharka waxaa la yidhahda addaa'ifa aladiina yashmaluhum wasfu koox oo sifa ka dhaxaydo dhallinyaradu waa macshar odayaashu waa macshar caruurtu waa macshar dumarku waa macshar ambiyadu waa macshar marka macshar waxaa la yidhaahdaa addaa'ifa aladiina yashmaluhum wasfu waa koox sifa ka dhaxaya kuwaasaa la yidhaha macshar nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam yaa macshara shabaab dhallinyarada kulankeediio man istadaaca qofkii awooda minkum idinka xaaluu idinka mid yahay alba'ata guurka baa-ada waa annikaax waxaa marka loola jeedaa guurka wixii uu u baahnaa meherkiyaa ugu horeeya ma ahan igula xidh ha iga xobayde waxbaa isaguna aysan qorta iska gelin maya waa inaad awooddo inaad iska bixido biilkiina waa inaad awooddo gogashiina waa inaad awoodo oo hadda qaa inaad tahay adoo xabad awood intaad gabarh islaam iska guurso intaba waa inaad awoodo meherkii waa inaad awoodo biilkiina waa inaad awoodo gogashiina waa inaad awoodo markaas guurso haddaadan awoodinna joog xuquuq qoortaa gasha yaa macshara shabaab dhallinyarada kulankeediio man istadaaca qofkii awooda minkum idinka xaalo uu idinka mid yahay alba'ata guur falyatasawaja guursado fa innahu guurku aqadu asaga laabid badan lilbasari arag oo qofkii haddii guur xalaala uu haysto oo uu ku shahwo guto dadka ajnabiga ka afiirinma ilaa xalaalu haystaa hadduusan khabiis ahayn waa jira haddee qof khabiisa oo nafsada ku jirta khabiisadba marka xalaalba u indataagna xaaraanta kaliyuu rabaa kaas waa qof fidnaysan laakiin qof caadi ah oo xalaal haysta ee xalaashiisu ku indhaqabowsana oo ku dhowrsanaana waana aayad qur-aan wax alla kugu amray inaad indhaha laabto waqul lilmu'miniina yaquduu min absaarihim mu'miniinta ku dheh indhahooda ha laabeen farjigoodana ha xifdiyeen fa innahu guurku aqadu asagaa laabid badan lilbasari aragga wa axsanu asagaa ilaalin badan oo xifdin badan lilfarji farjiga oo zinada iyo qurunkii ka xifdinay ilaa zinada iyo qurunka waxaa keena shahwo xoog leh iyo iimaan daciifa markay isku tagaan dhalinyaradii markay shahwo xoog leha lagu tuhumaa iimaanku hadduu daciifo marka zino meel kama jirto iimaan xoog leho ka celiya haddaysan yeelaan marka si gaara ayagu nabigu leeya guursada nin kastoo guurka awooda ha guursado guurkaas marka amarkaas nabigu oo uu amray falyatasawaj amarkaas ma amru wujuuba mise waa amru nadb imaamu axmed iyo aimo kale siday yidhaahdeen haddii laba sifo laysla helo laba sifo haddii laysla helo waa waajib koow waa inuu awoodii leey meerkii iska bixi karaa biilkii iyo gurigii iyo noloshii uu bixi karaa gogashii uu guda karaa naftiisana hadduusan guursan amuusan addoon helin u xalaal ah zinuu naftiisa uga baqa xaaladaas waajibay ku tahay inuu guursado saasuu imaam axmed iyo mareen iyo aimaka haddii uu heli karo dhaqaalihii guurka iyo gogashu haddii uu guurkii rabo naftiisu rabto laakiin zina ka baqi ma waa inuu ama guursado ama addoon helo waa sunno waajiba weliba markaasoo kale de dhaqaalaha waysta addoontu xalaalba maaha ha guur waa inuu guursadaa sunno wey waajib kuma aha markaas laakiin hadduu zina ka baqayo waajibay ku tahay waa xaalad labaad marka qofka iimaankiisa qawi ah waa haystaa xoolu ku guursada guurkiina naftiisu waa rabtaa xaaladaas waa sunno inuu guursada waa sunno hadduu haysto wuxuu ku guursana gogashiina uu awoodo naftiisuna aysan rabin xaaladaas culammadu way isku khilaafeen maxaa u fadli badan qaar waxay yidhaen cibaadadiisa inuu u go'o aa u fadli badan ilaa nafti ma rabtee oo nafti uma hilowsana qaar waxay yidhahdeen war tarankaa yaraanaaye mar hadduu dhaqaali haysto gogashiina awoodo ha guursano ayadaa u fiican waa sunnadii nabiga sala allahu alay hadduusan uu guur naftiisu rabto dhaqaalana uusan heli karin waa karaahiya inuu guursadaa waa inuu soomo sidaan arkayno xadiiska nabig sala allah alay sababto a wuxuu qoorta gashaa xuquuq uusan awoodin xuquuquusan awoodin uu qoorta gashaa marka waa darajaad nabigu wuxuu yidhi salى اllahu calayhi wasalam waman lam yastadic qofkan guurkii awoodin oon meerkii iska bixi karin biilkii iska bixi karin facalayhi bisom laakiin shahwadii waa haydaa facalayhi dushiisa waxa haday bisawmi macnaa soomka ha laazimo sunnadaa fa ina lahu soomka waxaa u sugnaaday wijaaun goyn shahwadu goyna shahwada uu goyna wijaaga waxaa la yidhaah orgi oo kale ay xaniyihiisa la qabto xididka la garaaco xididka la garaaco kaasaa la yidhaha haddana waxaa loola jeedaa goyn soonku shahwadu gooya marka haddaadan waxba dhaqaalo haysanoo aadan guda karin faradkii adiga waa inaad waajibkaa garataa taasuna waxay ku tusayda guurku iska shahwo gudasho maahana waa mas-uuliya waa mas-uuliya marka haddaadan mas-uuliyadda ka bixi karin adiga wixii nabigu ku amray waa inaad taqaanaa sala allahu calayh wasalam alxadiidu haali bacda alaamia xadiiska saddexeeya saddex boqol ka gadaal rawaahu lbukhaariyu wa muslimu bukhaari muslim waxay ka wariyeen can anas ibni maalikin radia allahu canh anna nafaranko nafarka waxaa la yidhahaa ciddatu rijaalin min alaaثatin ilaa cashara koox rag ah saddex laga bilaabo ilaa toban laga gaaro intaasaa la yidhaha saddex afar shan sideed sagaal waa ciddatu rijaalin min alaaثatin ilaa cashara anna nafaran koox oo min asxaabi nebi nabiga asxaabtiisa ka mida sala allahu calayh wasalam sa'aluu way weydiiyeen aswaajo nebiy nabiga xaasaskiisa sala allahu calayh wasalam can camalihi camalkiisa fii siri qarsoonida xaalu ahaaday saxaabadu dad aad u dadaal badan ayay ahaayeen dadaalkoodu wuxuu gaaray iyo dayashada ay nabiga ku dayanayaan sala allahu calayh wasalam nabiga markuu ragga dhex joogayo masaajidda waa ay arkeen cibaadadiisa waxay go-aansadeen markuu gurigiisa joogoon dad kale arkayn oo xaasaskiisa kaliyu arkaayaan haddana inay ogaadaan isku cibaadaysto dadaalka ay dadaalayaan si walba inay nabiga ugu daydaan sala allahu calayh wasalam culummadu waxay yidhahdeen taas waxaa laga qaadanaa cilmiga dalabkiisa muhiimadiisa waxaa kaloo laga qaadanaa cilmiga haddii wiilashii ay waayaan rag ay ka qaataan dumarka inay cilmiga ka baranayaan haddii dumarka cilmigii yaqaan hadda fiirsawjaadka nabigay aadeen xala nin kale masalaa sheegi kara lama ah waana sidaa sida asalka gabdhaha laftirkooda hadday heli karaan gabar waxbarta rag inay aadaan maha waa inay gabdhahaas ka bartaan cilmiga hadday gabar waayaan waa inay ragga ka bartaan ka asalku waxay tahay jinsi walba inuu jinsigiisa ka barto haddii la waayana qolada kale uu ka barto sidaas marka heerkaasay saxaabadu gaareen dadaalka lafdigan imaam muslima iskale bukhaariga waxaa halkaas ku sugan falamaa ukhbiruu markii loo sheegay oo ay u sheegeen nabigu sidaasu sala allahu alay wasalam soon sunnada u sooma salaatuleilkii saasuu tukada habeenka qur-aanka intaasuu ku tukada falamaa ukhbiruu kaannahum taqaaluuha waa dad dadaalkii ka batay markii loo sheegay waxaad moodaa inay la yaraato is idhaahdeen intaas ka badan in la sameeyey markaasay waxay yidhaahdeen wa ayna naxnu min annabiyi sala allahu calay waslm war annagu nabiga halkaan ka joognaa nabiga inuu cibaadadiisa intaas ay noqoto gar uu leeyahy laakiin annaga miyaa la mid a maxaa yeelay qad qafara allaahu lahu maa taqadama min dembihi wamaa taahar nabiga dembigiis hore waa la dhaafay kiisii dambena waa la dhaafay hadda fiiriya nabiga habeenka salaatuleylka inta istaago aa caguhu barari jiray suu taagany m waana seexan jira habeenka qayb ka mida tiiyaa la yaraatay ma ayaga taasaa la yar markaasay yidhahdeen isaga hadda dembigiisi inuu habeenka qayb ka mida seexdo waxaa keenaaya dembigiis horeo la dhaafiyo kiisii dambe marka annaga nooma haboon inaan qayb ka mida habeenkii seexan waa inaan waaga ugu caddayno go-aamadaanay kala qaateen marka yay yihiin ma taqaanaa saxaabadaas yaa ka mida ma taqaanaa abubakaraa ka mida cumaraa ka mida caliyaa ka mida saxaabadaas saxaabadaas sidaas yeelaayeen abubakaraa ka mida cumaraa ka mida caliyaa ka mida markaasay dha alkee ka joognaa dha markaasay qaabar go-aanu qaatay faqaala bacdun gabalkoodu waxay yidhahdeen laa atasawaju nisaa anuu dumar guursan maha cibaadadaan u go-aya qaar saas yidhahdeen wa qaala bacdun gabalkoodna waxay yidhahdeen laa aakulu laxma hilib cuni ma anu hilibku moogtaa ay dufanu keena cayiru keena waa macaan badanu keena marka waxay dhahdeen macaan adduun waa inaan kala harno qofkana markuu xoogaa cayiro hurdadiisu waa badani qof alla qofku ka laban yaha ka hurdo badnaana marka waa in nafta la dhibahay l naftaan waa in raaxada iyo macaansiga laga fogeeyo waa in macaanka iyo raaxaysiga laga gooyaa naftan hilib taada ma wa qaala bacdun gabalkooda waxay dhahdaan laa anaamu calaa firaashin gogolku seexa ma habeenkii waagaan taxgu sida salaatuley fa balaqa daalika arrinkaasaa gaaray annabiya sala allahu calayh wasalam sidii caadadiisu aheed nabiga khudbo caamuhu jeediyey ayagiina ay wax ku ogaanayeen dadka kalena xugun caama laga qaato faxamidallah alluu ammaanay wa afnaa calayhi alluu tilmaamay saasuu nabigu u hadli jiray sala allahu alay slm markuu rabo inuu hadlo ina alxamda lilah ule ilaahay u ammaani jir waa mahdi jir wa qaala nabigu wuxuu yidhi maa baalu aqwaamin rag xaalkoodu muxuu yahay qaalu yidhahdeen kada ragga saas yidhi maxay yahay xaalkoodu bukhaariga siyaada halkaas ku jirta wuxuu yidhi nabigu wallaahi inii laakhshaakum lilaah waadqaakum lahu wallaahi inii laakhshaakum lilaah wallaahi anaa idin ilaahay idinkuga cabsi badan wa adqaakum lahu anaa idinkuga alla ka cabsi badan laakinii usallii aniga waa tukadaa habeenkii salaatuleyl wa anaamu waana seexda qaybaan tukadaa qaybaan seexdaa marka taas waa maxeen faacdi kula dii xaqin xaqahu naftaada xaqeeda sii ilaahay xaqiisa sii ehelkaagana xaqiisa sii kala qayb kala qayb wa asuumu maalmaha gabal soon sunnahan soomaa wa ufdiru maalmana waa afura si nafta u nasato wa atasawaju nisaa dumarkana waa guursadaa nabigu saasuu yihi sala allahu alay wasalam faman raqiba qofkii naca raqiba can markay ka dambaydo nacayb wey raqibe oo can ka dambayd meeshaad ku aragto faman raqiba qofkii naca can sunnatii dariiqadayda falaysa mini iga mid ma aha hadiyaydii kuma soco taas waxay kutusaydaa shareecada islaamka fudaydkeed waxay kutusaydaa inaan la ogolayn tashadud oo gaarsiin kara naftu inay halaagsanto ama cibaado aadan hadha weli karin taas inaan la ogolayn ayuu kutusay والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد